عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبلا علينا بل انت أنا عشرك بلا بينك لبا حديث با إذن يا لي إذنك waxaan u daayey bal ruuxii dee intuu laxadaad ku helay waxaa laga yaabaa haddana inuu laxadaad iskaga iloobo wixii lasoo yidhi iyo wuxuu soo arkay ide waxaan ku soo marray baabkii khushuucda xadiidna uu ka cabiray xaafid ibnu xajar waxaanay cibaaradu ahayd in low khashaca qalbu haada khashacada jawaarixu marka isagu dee ma sheegin meel ay loogu hagaago laakiin xadiid buu yidhi bal maxaa kolleyna waa arrin dadka kusoo noqnoqoto ama qolooyinkan dadka wacdiya iyo waxyaale iyo ay laga yaabaa kuba wacdiyaan ama dee ruuxa kuba soo noqnoqota maxaa soo aragteen ee xadiid ma xadiid maye mise ma aha hadday tahay yaa wariyey iyo wixii balaa soo hesheen si dee dadkii ninkii soo helay mooye inta kalena ay uga faa'iidaysato loo ogaado bal waxa uu yahay xaqiiqadu in kalaamkani wuxuu yahay نعم marka waa xataa mowquuf markaa waa dhaafsan yahaybe waa saciid ibnu musayib buu ku joogaa badda waay marka waa hadal kolley xadiidna walow axaadiid ay ku soo dhex arooriyaan kalaamka taabiciinta dee xadiid ficlan maaha sheekhu waa kaa ka cabiray laakiin xadiid adugu si kastay uba dhacdayba waxaad leedahay markaa waa saciid ibnu yaa kale bal wax kale arkay hay haddii la rafciyo waay waay laakiin marfuuc haddii la yidhaa waa marse xasharku soo inoogu socdo horta dee ha la ogaado weeyaan low khashaca qalbu hada khashacat jawaarihu xadiid rasuulka ilaahay amaha salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa soo arooray marfuucnimo ee laakiin marfuucnimadu wax la qaadan karaa halkan aslan maaha waaba taa lagu xukumay inuu mowduuc yahay baa marka marfuuca yahay ama markuu kalaam taabici noqdo dee waatay maqduuca ka cabiraan walow laga cabiri karo mowquuf marka magaca la sheegaye la leeyahay mowquufun calaa fulaan la leeyahay waa laga cabiri karaa ee marka keligii la idlaaqaya maqduuc ba yidhaahda mowquufku saxaabada ayuunbaabu yahay bal markaa ruuxii qaadanaya waa kalaam dee bal isaga naftiisu hadduu sugnaado waa kalaam baan leenahay axad ulculamaa ay leeyahay ta meesha aan ogaanaynaa waxa weeye xadiid marfuuca maaha marfuucnimona aslan ma sugna ruuxii hadduu dee kitaabba ay dhacdo waayo kutubtaan cinaayad iyo ihtimaamka jaanibka u lahayn wax kastaa kaba dhici kara ama ruuxu maqalba wuu maqlay uunoo dee kiibuu qaadan karaaye bal ha la ogaado low khashaca qalbu haada la khashacat jawaarixo rasuulka ilaahay loo nisbayn kara maaha macnuu sax waxaan daahirka ka muuqdaa kollay baadinkii ayuu calaaqa la leeyahay waa macno saxa laakiin dee macno kastoo saxa rasuulka ilaahay looma tiirinayo ee bal waxa ugu dheeree la heli karo ee loo tiirin karaa waa taabicigaah ama weyn ee saciid ibnulmusayib bal kaas waa sax kolleyna waxyaalahan waxaan idinku baraarujinayaa waan iska sheegi karlaa markiiba laakiin ruuxu hadduu doondo inuu kaba fikiro waxyaalo intan sheegay in ka badanna waa heli karaa bal wixii loo sheegay markaaba waa lailooba wax dhici karta waxaan sheegay hadhow habeen dambe haddii la isweydiiyo wixii aan lahaa inta badanna aan laba xusuusnayn laakiin ruuxu wixii isagu la yimi dhibyaraan kuma iloobayo xadiidka labaad ee kale wuxuu inoogu jiray sacd ibnu abi waqaasna markay nimankii reer kuufa ama barhkood ayay waxyaala kuba sheegeen isagana inuu habaartamay baa ku sugnaaya laakiin sharaxa dhexdiisa ayuu sheekhu raximahu llahu tacaala ku soo arooriyey waqad jaaa fi lkhabar waa cibaaradiisii man dacaa calaa daalimihi faqad intasar isagana muu tiirin oo cid umuu tiirin bal isagana xadiidkaas cid kaloon intii hore hadashay ahayn wixii lasoo helay bal si aan isagana u ogaano waa shay dee kitaabkii inooguba sugan man dacaa calaa daalimihi faqad intasar macnuhuna waxa weeye ruuxu ruux baa dulmiyey hadduu habaaro hadduu sabro uu iska adkaysto dee ilaah baa uga goynoo ruuxan dulmigii lagu sameeyey waa u yaalaayo oo wax ruuxan saaran oo hadhow laakiin haddii uu habaartamo uu aarsaday macnaa wixii uu ka goostay ka dhigan tahayo kol hadduu habaartamay sabirkii lama iman iyo cafigii iyo arrintii lama imane wixii bal maalan taas ahayd waa si wuxuu ruuxani wuxuu la kulmi lahaa inuu isagu qayb qaatay oo isagiibaa nin aarsaday weeyo ninkii ka argutay ayuu noqonaya macnu horta kaa weeye oo macnuhuna uu yahay dee sabirkii aada u mamduux ahaa ayuu ruuxani kaba tegayoo ruux aarsaday buu noqonayaa waayo xadiidkaasna bal si aan u ogaano ciddii warisay iyo bal haddaa wax darajaa soo hesheen cid aan markii hore hadlin xaggan aan eegaya nacam tirmidi baa soo saaray waay tirmidi markaa hadal miyuu raaciyey iyo wax tirmidi miyaad u laabatay mise dee tirmidi waa wariyey baa de adigu waa arrinta sax yaa sax weeye tirmidi waa soo saaray way jirtaa ee bal laakiin sheekhu hadal buu leeyahay markuu wariyey kitaabka taasna waxaan ka helaynaa kolkol dee ruux kitaabka loo caswiyey ma jirta laakiin marka hadalkiisi lagu laabmo sheekhu hadal buu raaciyey kolley hadiyo goorna tirmidi waxaa lagu yaqaanaa xadiidka darajadiisa inuu kaba hadlo cid bal markaa raacinaysaa miyay jirtaa wuxuu tirmid aye khaalid way cibaaradiisu maxay ahayd cibaaradiisu markaa maxay ahayd waayo cibaaradiisa waxaa dhici karta in si kale lagu fasiri karo oo daciifin lagu fasiri karo aye hariib buu yihi hariibkuna kol saxiixa iyo xasan iyo daciifo waa noqdaa laakiin wuxuu raaciyey laa nacrifhu ila min xadiidi abi xamsata ninka abu xamse la yidhaaho sanadka ku jiray ninkaasunbu magaciisana uu sheego maymuun alacwar waana nin daciifa oo hariib hadduu xasan raaciyo ama saxiib markaas waaba kolkol hariib keliya markuu idlaaqo daciifunbuu ujeedaa walibana wuxuu leeyahy ninka abuu markaa xamse la yidhaahe magaciisu maymuun alacwar yahay ninkaasun baan dariiqiisa kaba gara ninkaasna waa nin daciifo weeye isaga iyo uu wax ka soo saaray qolooyin ma badna cidda kale wax ka soo saartay bal markaa isaguna waa xadiid bal maalan taas ah laakiin dacfi sanadkiisa ku sugan yahay ee kii da la yidhi waa mowduuc la mid maaha tirmidina waa inoo wariyay si aa sheegteenba waa sax kol haddaa soo hesheen arrin kalea jirto waxaa xaafid ibnu xajar shardigiisu ahaa wixii xadiidkii soo aroorinayo dee markan uu ka aamusayo xadiid maqbuula cala laqal inuu yahay markaa taas waa aqlab baan leenahay kolkol dee waxyaala uu ka aamusay oon haddana heerkaa gaadhsiisayn shardigiisaasna waayo culimmada qaarba ama aimada qaarkood baaba xaafid ibnu xajar sukuidkiisan kitaabkiisa kan iyo kitaabkiisa talkhiis oo kale waxaa laga yaabaa dee kutubteena iyo bal matalan kutubtiisa kaleba aamuskiisa kolkol bay kaba dhigaan inuu xadiid agtiisa xasan cala laqal ku a yahay laakiin waa aqlabun baan leenahay ee waxa weeye waa taa kolkol aan arkayno in cibaara ay dambeysay asheekh taqiyudiin taas layska iloobaya waa filaya dee bada saaladoodkan marka baadhaba markiiba layska helaya laakiin asheekh taqiyudiin baa ii horeeyey iigu dambeysay bal cid kale aye xuseen waay cid kale iyo hadal kale leh waay ibnu taymiya sax ibnu taymiya taqiyudiin waa la yidhaa waana kitaabka meelo way kaga sugan yahay meelo dambe iyo laakiin ninkan badan uu had iyo goor sheekh taqiyudiin leeya waa ibnu daqiiq alciid weeye ibnu daqiiq alciid weeye oo dee ibnu taymiyana ka weyn kalaamkana badankooda dee waa sharxiisa uu cumdaha ku leeyahay iyo kitaabkiisa imaam iyo bal markaa sheekh taqiyudiin tan waayo meelo dambe oo laga yaabaa sheekh taqiyudiin ibnu taymiya inuu ka cabiri doono laakiin meelo dambu baan ogahay se ayn meelahan kolley sheekh taqiyudiinkani waa imaamkii ina daqiiqulciid weeye isaqii waa run ee laakiin isaga waxaa laga yaabaa inuu ataqiyo subki yidhaa waa jirtaa waa intaba waa sheekh la yidhaa intaba laqabkoodii sheekh markaas laakiin imika kan uu meelahan sharaxa axaadiida badsaday had iyo goorna wax ka soo qaadaan isagiiyo keyrkiiba amsaashiiba waxa weeyaan sheekh taqiyudiin waa ibnu daqiiq alciid ee kolleyna waa kitaabkiisan oo kuba sharxay cumda iyo baltaasba wey waa sax waa inoo dhammaatay intii aan hayay باب جهر الإمام بالتأمين هذا كان باب جهر الإمام إمام كل جهر كيس ولا جهرية بالتأمين آمنت أو إمامكم مركو فاتحة لما يو آمين وورنا يو إن ولبا كل واقع يو لبا جهر يو أي باب كيدي هي وقال عضاء عضاء بن أبي الرباح وحيولي آمين الدعاء لفظا آمين واسم فعله ودعبة وبريو ودعو amana waa aaminsaday ibnu zubayre iyo waman wara'ahu ciddii ka dambaysayba xataa ina lilmasjidi ay dhacdayba inuu masjidkii uba sugnaaday lalajatan waa dee dhawaaqiibaa isu baxay isdhex galay oo lajadu waa ikhtilaad laswaat weeye iyo dajaad marka qaylo iyo dhawaaqo dhaco ee marka dhawaaqi intuu kor noqdo dee hadaladii ay isdhex galaan taas baa lajo lagu magacaabaa waa ikhtilaadu laswaat iyo dajaadka masjidkii baaba wuxuu noqday dee mar keliya markii aamiin la wadeedhi imaamkii iyo ma'muumiintii oo badnaaba inuu dee sawdkaas xoogga leh iyo bal matala masjidkii lagaba maqlay hadalka waxaa wada leh ibnu cadaa ibnu abi rabax baa leh ibnu zubayrna waa waqtigiisiiyo maka weeye cadaana isna waaba muftigii reer makabe wala waqtigaa dee intii ka dambaysee bal markaa wuxuu leeyahay cabdullaahi ibnu zubayr marka uu imaamkaay uu dadkii tukinayey isagu aamiin buu yidhi aamiintiina hoosu muu odhanee uu la jahray dadkii ka dambeeyey ma'muumiinta ahaana iyaguna way la jahreen markaasaa dee dhawaaqiiba isu yeedhay oo dee baxayba markaa aamiintii dee lagu wada dhawaaqay bal taas buu idhi wa kaana abuu hurayrata marka halkan maxaa inooguba sugan walow ahar yahay iyada dhawaaqan uu ku dhawaaqay ibnu zubayr bal dadkii ma'muumiintaa baab buu u dhigan doonaayo waa imaam buu haye imaamkii inuu la jahrayo dee axaadiistii marfuucahaydna way inoo dambaysaabee taa aan kaba qaadanaynin amaa cibaaradan aamiin ducaa uu leeyahay bal waxyaalihii culimmadu ay kuba fasireen lafdigan aamiin maxaa ka mida allahuma stajib waa ismu ficil ilaahu aqbal weeye waa tan ducada khaatimka waa ducada lagu khatimayo lagu dhammaynaya ay kaga mid tahay faatixada marka la dhammeeyo dee qur-aanka markay noqoto marka ilaahu aqbal weeyena ilaahu aqbalna waa duco la ducaysanayo marka muxuu leeyahy kol haddii dee aamiin ay dee iyaduba duco ay tahay ay tahay dee imaamkiinayne waaba kan ducadii wade isagu ihdina siraada almustaqiim iyo intii ka dambaysay aqriyayee ducadii bay kaba mid taho isagana waa odhanayaa weeyo kama tegayo maaha ma'muumka unka laga doonayo inuu aamin yidhaaho waa yar munaasabada kalaamkee laakiin de axaadiid marfuuca inoo dambaysa marka macnaa aamiinna waa taasoo ducadan iyadii baaba ducaa iyadii baaba ah ilaahu naga aqbal iyadii baaba taas ah wa kaana abuu hurayrata abuu hurayra wuxua yunaadii mid u dhawaaqa alimaama imaamka oo wuxuu odhanayay laa tafutnii hayla dhaafin weeyaan oo haigala horeyn biaamiina aamiin haigala horeyntaasuu odhanayay bal kollay wakhtigan uu odhanayo laba gooruu labadaba uu aadaami jiray bay soo noqliyaan culimmadu mar weeyaane waa waqti dambe oo marwan ibnulxakam waqtigii mucaawiye markuu madiine amiirka kaba ahaa ayuu kolkolla isagaaba dee hadduu ka tagana magaalada uu kagaba tegi jiray isagaaba amiirkii noqonayay mu-adinkiisana waa aho waa u aadaami jiray markaasaa muxuu shardiyey dee waxaaba dhici karta inuu isagoon safkii soo gaadhin oo ama sufuuftii soo hagaajinayaba kol hadday taa tahay kollay qaamadii isagaaba aqiimay ama isagoo aqiimitaankii ku dhex jiray inuu laba degdego siay barhkood yidhaahaan waaba de waxa weeyaan halkana xujo uma noqonaysa laakiin barhkood ay idhahaan intaan iqaamada la dhammayn baabuu salaadii galayaaye bal wuxuu leeyahy ilaan hagaag u joogsado dee anigu aan waqti aan aamiin makansado arrintu ay noqoto aamiinta haygala horeyn haygala degdegin taas buu bal ahaa waxaa kaloo iyadana halkan laynoo soo naqliyo saciid ibnu mansuur iyo ay wariyeen waqtigii cumar buu kollay joogay waxa weeye dee waana calaa ibnu cabdiraxmaan ama calaa ibnulxadrami baan ujeedaa intaanu dhiman isagaa baxreenka iyo miirka ahaa abu hurayrana kol halkaa wuu joogay walow mar dambala isagu halkaa waaliba uu kol ka yar noqday cahdigii cumar daba baxraynna waktigaa calaa bnulxadrami ayuu muadinba ahaayu u aadaamayey waase riwaayo kuba timi markaasaa wuxuu odhan jiray isagana shardiyu imaamkii uba shardiyey inaan aamiinta lagala horeyno waayo dee aamiintii fadli bay leedahay waanu ka qeyb gelayaa markan imaamku aamiin odhanayaana ma'muumkiina uu odhanaya haddii dee si uun ay noqoto inuu u dibdhacayo bal inaanu aamiintii kala horeyno aanu kalaba degdegin oo markaasi dee waxa weeyaan halkan bal macnaha kale haddaan iskaba dayno imaamkii aamiin buu odhanayaa weeye aamiintiina waa aamiin laba maqlayo jahrigiisiiba halkaa kuba sugan hadalka abu hurayrena macnihiisu kaasba weeye xataa abu daa'uud yabaaba inuu saasayn iyadana bilaal odhanayay taas ayay kuba sugan tahay wa qaala naaficu naafic wuxuu yidhi kaana bnu cumara cabdillaahi bni cumar wuxuu allaa yadachu mid aan ka tegin aamiinta wayaxuduhum dadkana uu ku boorinayay aamiin inay yidhaahaan wasamictu minhu waxaanan kaba maqlay ibna cumar fii dalika waa fi lta'miini weeye aamiinkan laaamin la odhanayo khayran waa fadli iyo thawaab uuba sheegayo ayaan maqlayoo dee fadligu waa inoo dambeeya haddii aan la yidhaaho waana kushmihani riwaayadiisa hadday idin qorantay khabaranna waaba ruwaada kale lafdigoodiioo macnaa khabar isagoo soo naqinlaya dee arrinkaa kuba tacalluqsan oo ah waxa weeye ayaaban maqlay oo bayhaqiyabaa wariya sida sharaxayaguba sugan marka ibnu cumar dadku ay aamiin yidhaahaanba isaguna waa dadkii maamuuminta aamiin buu odhanayay waxaanu sheegayay arrinkaasi min asunna sunna inuu kaba mid yaho waa khabar haddaan idhaahno haddii khayr la ydhaahna waa dee fadli iyo thawaabo fadliga uu leeyahay waa wax inoo dambeeyaba insha allahu tacaala an arkiba doono oo taas waxaana iyada halkan imaam buu imika ka cabiray jahlulimaami bitamiina hadalka ibnu cumarna ee inuu aanu ka tegi jirin hadduu naaficna waa ka warinayaa war dambe haddaba hadduu imaam yahay iyo hadduu ma'muuye lafdigu waa caam yeelayaa oo macnaha fii kulli axwaalih ama isagu ka wax tukinaya haba noqdo ama kala tukinaya haba noqdee aamiinta ma dayn jirin weeye markaa dee waana kan dadkana kuba boorin jiro xaggaas marka la eego inuu dee xaal hadduu imaam yahayna uu tan laba iman jiray ayaa baabka munaasabadiisu ay noqonaysaa ama jahlulimaami bitamiin taas baabay noqonaysaa oo waa arrinkaa dee bal maalan uu kuba boorinayo dee fadlina uuba sheegayay kolley axaadiistu way noo socotaa waaba kan axaadiistii marfuuc ahayd xadaثna cabdالlahi bn yuسف qal akhbarana malik can ibni شhihaabi can saciid bn الmusayibi wa abi salmةa bni cabdالraحmaan anahuma akhbarahu oo saciid bn الmusayib iyo abu salmةa bni cabdالraحmaan labadooduba akhbaraahu way u warameen waxay u waramayaan waa ibnu شhihaab الzuhri can abi hurayrata abu hurayra oo dadkii dee axaadiistiisa aada u badsaday labadooduba ay ahaayeen walow abusalama ninka aada u sii badan yahay oo abusalama iyo abu saalix baa isku dhowdhow markaa saciidna kolley iyaga waa ka yar guwaabsan yahay laakiin dee axaadiis aada u badan baa kutubtan usuusha lixdaa inooguba sugan oo abu hureyre kaba warinayo labadoodaasaa kaba badnaadeen bal labadaasi waa kuwa uguba badan axaadiis abu hureyre dariiqiisa lagaba wariyo abusalama iyo abu saalix waxay u wada warameen ibnu shihaabo abu hureyra ugaba waramin ana nabiya nabigu sala allahu calayh wasalam qaala inuu yidhi idaa ammana alimaamu imaamku hadduu aamiin yidhaaho aamiinsaduu aamiin yidhaaho fa aaminuu idinkuna aamiin dhaha dadka ku daba tukanaya haddaa tihiin fainahu shaniya man waafaqa ruuxa uu waafaqo ta'miinuhu ta'miin aamiintiisana ay waafaqdo ta'miin almalaa'ikati malaa'igta aaminteeda ay waafaqdo gufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama wixii horeeye min dembihi dembigiisaabaa loo dhaafaa bal xadiid kolley abwaabna way noo dambaysa haddii a la yidhaha xadiidkana shaarixu abu yar dheereeya kalaamkiisiiyo waxyaalaha kuba tacalluqsan oo dee waxaa umuuraha ma wada eegi karno bal xadiidka waxaa inooguba sugan idaa aamana alimaamu fa aaminuu imaamku markuu aamiin yidhaaho idinkuna aamiin dhaha baabkuna waa halkan maxalushaahidkiioo jahlulimaami bita'miin buu ahaa dee kol haddii ma'muumiintii la leeyay aamiinta imaamka marka uu isagu yidhaaho waxa weeyaan idinkuna aamiin dhaha taasi waxay keenaysaa imaamku inuu la jahrayo imaamku aamiin inuu odhanayo lana jahrayo ne hadduu hoos u odhanayo waqti uu yidhiba bal markaa waxaa dhici karta dee waaba laga yaabaa inay ku dhadhoweyn lahaayeen laakiin maaha waa taas weeye oo idaa amana alimaamo marka waa imaamkii inuu la jahrayo saas baaba iyaga taamiinkoodii dee laba yidhi marka imaamku aamiin yidhaaho aamiin dhaha taasi iyada waa mid xagga kale fa'dan faaminuu fa'du dee waxay keentaaba tacqiib bay faa'iideysaa marka taasna waxaaba keenaysaa haddaan eegno macnahan fa'dee tacqiibkaa marka imaamku aamiin yidhaaha dabadeed in aamiin la odrhanayo waa lafdigu tukeenayo laakiin iyada taa culimmadu kumay fasirin waxaanay culimmadu yidhaaheen imaamka aamiintiisa iyo ma'muumka aamiintiisu mar bay wada dhacaysa waayo imaamkii faatixadii buu aqraya markaa uu dhammeeyu aamin odhanaya ayaa lagama sii horeynayo sida dadka badankoodu yeelee laakiin mar baa lala odhanayaayoo iqtiraan ama muqaarano iyo wada xidhiidhsi ayaaba jirta bal aimada shaaficiyada barhkood waa imaamkii juwayni ee imaamulxarameyn aabihii oo kale iyo ayaabuu yidhaha salaada ka mid maaha meel imaamkiiyo maamuumku ay sinaanayaan oo muqaarana ay jirtoon ahaynba aamiin tan mala bacdulxanaabilana way yidhaahaanoo waa in mare la odhanayo bal markaa taasna waxaa kollay keenaya lafdigan xadiidkan iyada dee waxaaba dhici karta fa'dan inay taas ay timaadeen waxaa bal maala inoo dambeeya idaa qaala alimaamu hayri lmaqduubi calayhim wala adaalliin faquluu aamiin markuu imaamku taa yidhaaho eg ee waladaaliin uu yidhaaho idinkuna aamiin dhaha waana waqtigu isagu aaminsanayo oo xadiidkaa dambana san ogaan doono dee maaha ma keenayo inay maamuunkuna aamiin odhanayaane imaamka intaa ku gaabsanayo ee dee waqtigaa uu isagu aamiin odhanayo idinkuna aamiin dhaha baa xadiidka inoo dambeeya markaas xadiidkaasaa daraaddeed waxay halkan kuma fasireen culimmadu idaa ammana alimaamu ay idaa sharaca alimaamu fi taamiin weeye imaamku markuu bilaabuu gudagalo ta'miinka fa aminuu idinkuna la aaminsadoo maaha inay kala dambaynayaan bal imaamkiibaa marka uu dhammeeyo faatixadii dee waxaa dhici karta inuu neefsi yarna ay imaado isagta yar timaadee markaas baa aamiin la odhanayaa waxaana dee xadiidkaba inooguba sugan malaa'igtuna inay waqtigaa aamiin odhanayso ama aan idhaahno wax caam ah oo dhul iyo samaba ama dee wixii salaadaasun bal horta shuhuudkeeda lahaa xafadaha la yidhaah ama kuwan mutacaqibiintaa laba yidhaahee bal aamiin bay odhanayaan waana waqtigaa imaamku isna aamiin odhanayo haddaba ruuxa aamiintiisa iyo aamiinta malaa'igtu isku dhacday iswaafaqdo waa qowlka iyo zamankan ka dhigaynaa maha ikhlaas iyo khushuuc iyo sida ibnu xibbaan yidhaaho iyagoo iswaafaqdo ruuxa taas lagaba helay kuwaas iyadii markaa dee dembidhaafkan buu mudanaya ee bal marka halkan idaa amana alimaamu faaminuu wa idaa sharaca alimaamu fi ta'miini faaminuu imaamku marka uu bilaabo ta'miinka idinkuna aamiinsada fainahu shaniya man waafaqa ruuxa uu waafaqo ta'miinuhu ta'miintiisu ta'miin almalaaikati malaa'igta aaminteeda ay waafaqdo xaggay ka waafaqaysaana waa ta aan soo sheegnay waa qowlkan aamiin ay odhanayaan oo isna odhanayo iyo zamanka oo ah waqti inay wada dhacaan oonu dee kana horeyn kana dambayn weeye hadday labadaasi isku dhacaan oo qowlkiisii u aamiin odhanaya iyagoo aamiin odhanaya iyo waxa weeyaan ay iswaafaqaan zamankii ay iskuma waafaqaan qufira lahu maa taqadama min dembi waa fadli baatan waana fadli baawanka u dhigan doono dembigiisii hore ayaa loo dhaafaa kollayna dembiga dee meelaha laguma dhaafayo san weyse iyaba uguba soo maray acmaashaa saalixaadka ee salaadii kaba mid tahay guud ahaanba aamintuna ay kuba dhex jirto iyo in weysadii iyo soomkii iyo umuurahaasoo dhami oo dunuubtaa sakhaa'irta ayaa laguma dhaafaayo waayo dee axaadiistii kale qeydku ay kuma sugnayd maa lam tu'ta alkabaa'ir maa lam tuqsha alkabaa'ir ida jtanibat alkabaa'ir waa alfaad muslim ku wada sugan iyo taas baa inoo qeydaysa ee maaha dembi dhan dembigiisii oo dhan loo wada dhaafayo kabiirayo taas sakhiiraba riwaayad shaadiina halkan waxay kuuba timi qufira lahu maa taqadama min dembi wamaa taahara laakiin siduu sheekhuba sugayo caddaynayo waxa weeyaan iyadu waa shuduud oo wax kama soo qaadayno qufira lahu maa taqadama min dembi waqaala bnu shihaabin ina shihaab wuxuu yidhi wakaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yaquulu aamiin ibnu shihaab waa kan xadiidka warinayay intana xagga hore mawsuul bay tahay laakiin dee waa taabiciyo waa xadiid mursalo waa irsaal intani maaha xadiidkii hore abu hureyre uu kaba warimay saciid iyo abu salame intuu kaba wariyay abu hureyre uu kaba warinayeen kaas ma aha eesaga irsaleen rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu calayh imaamna waa ahaaye dee bal waxa weeye aamin waa odhanayay taasba weeye bal dee abu daa-uud iyo keyrkiiba tay wariyeen markaa dee waxa weeyaan imaamku taa uu yidhaaho ama wala daaliin aamin dhaha faina alimaama yuamin wlmalaaikatu tuamin waman waafaqa taaminu tamin almalaaika lafta xadiid baa siaa inoo yimi imaamku aamiin buu odhanaya malaaigtuna aamiin bay odhanaysaa dee idinkuna dhaha weeyaanoo ruuxii taamintiisa iyo taa malaaigtu isku dhacday iswaafaqdo dembidhaafka iyo fadligaa weyn ayuu mudanayaa bal taasba wey kolley waxay noo socota bal maalan axaadiid baa inoo socota daahirka xadiidkuna waaba kaasoo imaamku inuu aamiin odhanayo lajaharkiina kol haddii lagu xidhay aamiintooda aamintii malaaigta dee waa imaamku waa la jahrayo waa xagga bal maalan taas oo kale maamuumkiina isna inuu aamiin odhanayo waaba tan amarku kuba yimi walow amarkan dee caamatu ahlicilmi ama mucdamkoodu ay kaba dhigaan inuu linadbi yahay inu lilwujuub ahayn macnahana waa taan soo sheegnay lafdiguna dee maaha qur-aan ee dee waa taasoo macnihiisuna waa taa ay dhaan waa macno ducaa allahuma stajib macnu uu yahay bal umuuraha kalena sharaxa qolooyinkiina haysta eegta waa macnihii guud casharku si inooguba socdo dee waxaanay bacd alculamaa halkana uu kaba soo naqlinaya muwaafaqada waa taanidhi waa qowliya zamanke waxaa kuba sugan dee in ruuxa tan laguba baraarujiyo xagga muwaafaqadiiyo xikmada idhaahaanba in waa ma'muumku si uu ruux baraarugsan u noqdo si aanu salaadiisii ugaba jeedsano dee malaa'igta agtooda qafla kuma sugna waqtigii taasi ay dhacday aamiintii way odhanayaan weliba dee waqtigiisii baabay odhanayaan markaa ruuxii dee mutayaqidkaa isba sugaya u baraarugsanaa ayaa la arkaa dee kala filaya inuu waafaqe ruuxu qalbigiisu meel kale ku maqanyo oo dhici karta kolla malaa waladaalidun ku war helay oo markaa lasoo ambabari aamiin oo kale kolle ka dambeeya waxa inaana iskuma dhicinoo macnuu markaa uu yahay uun waa baraarujin laysku baraarujiyay mu'muunkii inuu had iyo goor u baraarugsanaado wadiifadaasi uula yimaado maxalkeedii uula yimaado malaa'igta iyada qafla kumaba sugnaa sideedii iyo waqtigeedii bay laba imanayaan markaa ruuxii waafaqaana waa ruuxan dee fadligaa weyn yeelanayaba bal malaa'igta ma xafadaha la idhaaho mutacaaqibiin bal dee alfaada qaarkood waa sidee ciddii salaada xaadiraysayba xataa ayaanay dee meeshaa kuba sugnaaninaba alfaadu way yimaadeen baabu fadli ta'miini تأمينك فضل إلى ذي باب كيسية بيان فضل التأمين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال وحيري إذا قال أحدكم آمين أحد كين مركة هدو إله آمين وقالت الملائكة ملائكتنا اتلاه في السماء waa dee malaa'igtaa samadaba kuba suganee aamiin ay tidhaaho fa waafaqat ay waafaqdo ixdaahumaa labadaa ta'miin mid ahaani aluqraa ta kaleo dee siaan sheegayna zamankiiba isku waafaqayaan ufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama wixii horeeyey ee min dembihi dembigiisa ayaa loo dhaafaa bal xadiidkan daahirkiisa markaan eegno ruux kastoo ama faatixada aqriyay dee ama salaad dhexdeed ha noqoto ama khaarija salaatee inay dee tan aamiintuna mashruuc u tahay in arinkana uu bal maalan mudanayo haddii uu waafaqo taas baa daahirku yahay laakiin muslim oo xadiidkan wariyey ayaa waxaa kuba sugnaa idaa qaala axadukum fii salaatihi aamiin oo markaa markaan mudlaqiyo muqayadka iskuba xambaarno xadiidkii horeu inoola mid noqonaya waa markaa salaada laguma jiro ee waxa weeyaan dee aamiin laba yidhaaho ee la odhanayo ama imaamkii dee iyadoo lagu daba tukanayo ruuxii ay iswaafaqaan isagiiyo taamiinka malaaigtu ay iswaafaqaan taamiinkiisa iyo ka malaaigtu ayaaba waxa weeye dee bal maalan fadligan iyadu mudanayo walow dee ruux kastoo qaari ah hadduu faatixadii aqriyana loo jideeyey ruuxu marku kale sida kale u ducaysanayana aamiintu iyaduna ay uba jidaysan tahayba taas oo xadiidku kollay shaarixu aan u taam yeelin oo sharaxa kuba sugan abi daa-uud iyana uu ahaa ayaa saxaabigaa xadiidka warinayay ayaa wuxuu sheegay aamiintu inay san waraaqda oo kale marka la qoro shaabadan lagu dhufto oo kale ducada ay u noqonayso markaasaa wuxuu soo naqliyey waxa weeyaan nin ducaysanayay oo rasuulkii ilaahay yihi salawaatullaahi wasalaamu calayh uu yidhi dee awjaba in khatamaad waa waajibsaday haddii uu wax ku khatimo waa la weydiiyo muxuu ku khatimayaayo aamiin buu yidhio dee ninkiina waa loo sheegoo la yidhi bal aamiin dhahoo dee midna bishaarayso ruuxu markaa ducadii hadduu aamiin khaatim khatameed dhammaadkeeda kaba dhigto waa sidaa dee daabacaasoo kaleo dee duco kastaba in lagu khatimo markaa la ducaysanaya waa shay madluuba taasi waa si guud ama iyada salaada dhexdeeda ee fadligan aan hayno ayaa meeshii imanayo taamiintiisa iyo taamiinta malaa'igtu ruuxii hadday iswaafaqaan dembidhaafkan uu mudanayo oo bal maalan xadiid kol hadduu xadiid keliya yahay alfaadiisuun ay yar kala duwan tahay in ilaaq iyo maalan iyo qeydkana uu iskuba khilaafay waan iskuba xambaaraynaayo kii horaan kala mid dhigaynayo ruuxii markaa haddii markaa salaada uu tukanayay dee imaamkii uu ku daba tukanayay markaa imaamkii uu dhammeeyey isna waa aamiin buu odhanayaaye bal malaa'igtuna aamiin bay odhanaysaa aamiin uu yidhaah isku dhacaan ee iswaafaqaan fadligan uu mudanaya baabu jahri lma'muumi bitaamiini adaakani baabu jahri lma'muumi ruuxii ma'muumkaa la jaharkiisa bitaamiini aamiinta ula jahraya baabkiisii weeye oo in hore wata aynuu soo marray imaamku inula jahrayo kolleyna imaamku inula jahrayo dee waxa weeye malaa camata intooda badan culimmadu waa qowl ay kuba tegeen bataas oo bal maalan qowl ay kuba tegeen barhkood dee imaam maalik iya baa laga soo naqliya isaguna waa labada riwaayo riwaayadii reer madiina malaa dee tan bay ahayd qolooyinkii reer masar iyo ama ibnulqaasim iyo ay wariyeen ayaa si wuxuu dee imaamku siraysanayo maamuumkaun ay wadiifadiisa tahay laakiin dee waata axaadiista aan leenahay way nooguba sugnaatay imaamkuna inuu odhanayo maamuumkuna inuu odhanayo bal waa taas imaamkiina inuu la jahrayo waa taan soo ogaaneynu hoos u odhanayn bal imanka maamuumkina inuu aamintii laba jahrayo taas buu baabkeediya xadaثna cabdالlahi بn mslmةa can maliki can sumayi mawlى abi bakri can abi صaalixi can abi hurayrata ana rasuula اllahi slى اllahu عalيyh waslm rasuulki ilaahi qaala wuxuu uhi ida qaala اlimaamu gayr اlmaqdubi calayhim wala اdaliin faquluu aamiin idinkuna dhaha aamiin kollayna malaata u badan iyadoo hamsada uun lamado miimkuna shado ma laha fa inahu man waafaqa hadda dee isaguna u odhanayo waa taa nidho halkan lagama fahmayo lagama qaadanayo in waxa weeye imaamku aanu aamiin odhanahayn ee waa xadiidkii hore kan kuma fasiran oo nidhi idaa amana alimaamu fa aminuu inakaasaa taamiinka imaamku inooguma sugnaaye kol haddii marka uu faatixadii dhammeeyo waana waqtigu aamiin odhanayo idinkuna markaa dhaha la yidhi xadiidkaa hore kala dambayni ma jirtee mar baa lala wada imanaya muqaaranadaasaan jirta waana qowlkii ahlucilmiga si guudba fa inahu man waafaqa qowlu qowl lmalaa'ikati qufira lahu maa taqadam min dembih dembigiisi baa loo dhaafaa bal markaa in halkan xadiidkani marka la eego tarjamada dee waxaynu halku uga munaasibya waayo inay dhaha unbaa inooguma sugan dhahadiina hoos hadduu u yidhaahiyo hadduu sare u yidhaaha waa ilaaq imanka cumuum maaha aan leenahay waa ilaaq oo kale dee markaas labadiiba waaba la odhanaya walla dee suura haddii loogu camal falo suuradii kale meesha ay kaba baxayso si mudlaqa arrintiisu ay ahayd bal markaa waxa ay tahay oo xagga munaasabadta kol haddii dee la amray oo la yidhi aamiin dhaha bal waxay leeyihiina qowlku marka la idlaaqo waxaa lagu xambaaraa jahrigii baa lagu xambaaraya haddii in la siraysto la doonayo hoos in loo yidhaa loo doonayo xadiida nafsi hadday tahay waa la qeydaa laakiin hadday arrintuu qowl yahayo qowlkiina lama idlaaqo waxaa lagu xambaaraa jahrigii baa laguba xambaaraayo dee umuuraha kale keenayaana kol haddii imaamku marka uu yidhaaha taas idinkuna dhaha ay tahay qowlkii imaamka iyo qowlkana la isqaabiliyo imaamkuna jahri buu taa u odhanaya dadkiina jahri bay uba odhanayaan weeye bal maalan bal markaa waxaan leenahay lafdigan ama haddii loo jeedo israar iyo waa la qeydi lahaaye bal waana halka uu soo qaatay sheekhu raximah llahu tacaala in maamuumkii laba jahrayena kolley madhabka shaaficina dee waa qowlka fatwada ay kuma sugan tahay malaa qowlkii qadiim baa taa kaba dunaa oo mar halkan dee waana taasin aynu soo marnay cada ibnu abi rabaax iyo isagoo weliba sheegay saxaabo badani markaa inay joogeen oo kale in dadkii ibnu zubayr ka dambeeyeyna aamiinta ay la jahrayeenoo masjidkiiba lajo ama dee ikhtilaad al aswaad iyo sawd xoogloo lagaba maqlo oo dee aswaaddaa fara badan ay isu tagtay ay jirtay bal waxyaalo kaleoo inoo yimina meesha way jiraano waana tan sheekhuuba soo dhigtee imaamumki waa la jahrayaa sia imaamkuwa laba jahrayo taabacahu moxamed ibni camr bn can abi salamata can abi hurayrata can inabiyi sala allahu caleyh wasalam wuxuu sheegayaa sumaye xadiidkan abu saalix buu kaba wariyey abu saalixna abu hurayru kaba wariyey bal markaa waxa raacay buu leeyahay oo xadiidkan isaguna san kuba wariyey maxamed ibnu camri laydha kolle rijaal marka la eego waa rijaasha dee sunanta iyo xadiidkiisuna martaba xasan buu noqdaa laakiin arrinku waa mutaabaco dee imika rijaashii kitaabka maaha ama shuruuddiisa buuxinaysay se waxaaba isagu waa kan waa tacliiquune waxa isagoo mawsuula wariyey imaam axmed iyobaa wariyey bal markaas taasoo waa riwaayadan imika sumaya can abi saalix mid laba mida ayuu moxamed ibnu camr can abi salama can abi hurayra can inabiyi sala allahu caleyh wasalam kaba wariyey taasi waa mid waxaanu yihi wa nucaymun ilmujmiru muxamedkiibuu kuba cadfan yahay waxaa kaloo sumaya raacay dee nucaymun ilmujmiru can abi hurayrata nucaym horeynu kitaabka ugu soo maray nucaym bnu cabdillaahi isagii abiiba almujmir baa laba yidhaahaa horeynu uba soo maray waxaan mujmir loo yidhina horeynu usoo marrayba oo dee waa kaa masjidka ayay ku shidi jireen bukhuurka iyo waxyaalahaas waxaa lagu udgoonaynayo bal waana nin taabiciya abu hurayrena waa la kulmay abu hurayre ayuu kaba wariyey laakiin marka la eega nucaym riwaayadiisu ama mutaabacadiisu maaha inay lafdigan lahayd maaha bal xadiidka asalkiisa uun iyo mal aamiin in lala jahrayo uun intaas bay ahayde maaha lafdigan imika aynu soo maray oo waa xadiid nasaa-i ay wariyeen oo yihi abu hurayran ku daba tukaday faatixada markii u aqriwi waladaaliin soo gaadhay buu aamiin yidhi dadkiina aamiin bay yidhaaheen intaas bay ahaydo waaba xadiid isagu kale eh laakiin asalkan wuxuu ku waafaqay uun bal maalan waa asalkan ah xagga salaadii ayuu siyaadadiisu ay tahay maaha jamiica aljza waa xaggan taamiinkan ujeeda ayay mutaabacadiisu tahay baabun idaa rakac bal halkaa aamintii baan kagaba baxnay dee kollaynayn waana taa xukunkeeda guud waa sunnaa nidhi waajib ma aha dee waana maamuumkii iyo imaamkiina labadiiba waa loo wada jideeyaa nidhi salaaddii jahriga ahaydna labadoodiiba way laba wada jahrayaan bal waa intaa nidhi fadliga ay leedahayna waaba kaasoo ah in dee ruuxu ajriga badan ama dembidhaaf kuba mudanayo hadduu taamiinkiisa iyo kaa malaa'igtu ay iswaafaqaan intaas weeye abwaabtan wixii nooguba sugnaa baabun idaa rakaca duuna safi ruuxu hadduu rukuuco safka isagoon soo gaadhin maxaa xukumkiisu yahay maxaa xukumkiisu yahay halkan dee kolley waa gooyey walow xadiidii noo soo wada jawaabtii waana iskhilaafka jirayo umuuraha jira waxaana jirta baabkan oo kale waxaaba sharaxa iguba sugantahe waxaa ku habboonayd markaynu jirnay abwaabtii sufuufta ama imaamada inuu halkaas ku soo arooriyo waayo arrin safka iyo gelitaankeed iyo taa kuba tacalluqsan intaasba weeye waana xadiidkii abubakrate ee dee bukhaari muslim kalaba gooni noqday kaasba weeye in tarjamada gaara wuxuu u dhigtay bal haweenaydoo keligeed saf noqonaysa halkaasna waan kaba soo hadalay ruuxu hadduu dee haweenay buu yidhi ninba uuyuu keligii safkii uu meel gooba joogsado maxaa xukunku noqonaya taas hadalbaa inooguba horreeyey bal markaa meelahaasaa kusii habboonaaba weeyaane macnaa waxa weeyaan ruuxiibaa masjidkiibuu soo galay isagoo rukuucsan buu imaamkii sooba gaadhay safkii intaanu soo gelin buu rukuucay sida saxaabigan kaba dhacdayna intuu rukuucay buu haddana isagoo rukuucsan buu socday safkiibuu markaa soo galay maxaa bal arrinkaasi yahay oo isagoon safkii gaadhin bal hadduu rukuuco salaadiisaas maxaa laguba tirinayaa xukumkeedu muxuu noqonayaa waa inta arrinkii ay nooguba iman doona dee waxaana jira axaadiistii kale ee waxa weeyaan kitaabka yaanay kuba sugnaaninbe nin rasuulka ilaahay arkay isagoo keligii tukanayay safka waraa saf safkii meelkamuu gelin meel buu iskaga tukanayay oo amray inuu salaadiisii ku soo celiyo iyo xadiidkii kale aha laa salaata limunfaridin khalfa saf ruuxu keligii tukanaya salaadii umay sugnaanin safka gadaashiisii ku tukanaya isagoo dee safkii meel kaba helaya oo dadkan iska gala iyadoo dhinacyada ay bannaan yihiin oo kale bal taas baa jirta oo bal matalan waana xadiidkan waxyaalaha dee kuwa loo baahan yahay in lalaba jamciyo bal mataa taas buu umuurahaasna way jiraane bal wuxuu u baabaysan yahay ruuxii safkuun gaadhin isagoo keligii markaa weeye rukuucay saxaabigana intaa wax ka badan baa ka dhacay baan nidhi xadaanaa muuse bnu ismaaciil qaala xadaanaa hamaamu can ilaclami wahuwa ziyaadu can ilxasani can abi bakrata anahu intaha ila اnabiyi sala اllahu calayh wasalam bal sanadka ninka aclam uu kaba cabiray magaciisana waa kan inoo sii sheegay ziyaad ibnu xasaan baa la yidhaahay ayaa wax cusub ku jira waayo raggii horena wax cusub inoogumay jirno caawadeedna kumaynaan joogsan bal ninkani waa nin taabici oo taabiciintii yaryarayd kaba mida shaarixuna ama imaamku xagga uu dhammaynayaaba kalaamkiisao ziyaad ibnu xasaan ibnu qurata albaahili min sikaari taabiciin buu yidhi lafdigan alaclamna dee marka haddii la yidhaha fulan alaclam iyo waa taas waxaaba loo qaadan karaa waa kii cilmiga badnaaye laakiin alaclam waxa weeye waa kii faruuraa weeye faruur buu lahaa tan bay aclam tahay oo dee bal maalan luqada carbeed baa ruuxa isagu weliba dibinta sare markay tahay dee say uga badan tahay taas baa ay aclam yidhaahaan ama dibinta hoose oo kale alaflax bay yidhaahaan bal waxa weeye tan ninka sidaasaa loo yidhi laakiin waa nin hiqaan leen oo taabiciintii yaryarayd kaba mida imaam axmed bal uu isugu ta'kiid daraaddeed hiqatun hiqa ugaba cabiray waa nin idqaan badan oo hiqaan leenahay lafdigan alaclamna maaha cilmi iyo waxyaalahaase macnaheedu taa weeye can ilxasan can abi bakrata annahu intahaa wuxuu gaadhay oo uu soo gaadhay ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam walxaal huwa raakicun isagoo rukuucsan rasuulki ilaahay buu masjidkii soo galay fa rakaca uu rukuucay welibana uu soo degdegay oo horowda markaasoo dee sanqadhiisi iyo tallaabadiisana waa la maqlayaba xooggale fa rakaca uu rukuucay qabla an yasila ilaa safi intaanu safkii soo gaadhin fadakara dalika lilnabiyi sala allahu calayh wasalam arrinkaas buu rasuulka ilaahay uba sheegay kole riwaayaadka qaarkood waxaa kuba yimi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh markuu salaadii ka baxay inuu yihi ayukum dakhala safa wa huwa raakic oo kale iyo inuu bal yidhi oo waa kii bal soo orday keebuu ahaa safkii weli isagoo soo gaadhin buu rukuucay laakiin rukuucdii uun halkii uun ku muudaysan isagoo rukuucsan buu soo tallaabsaday oo safkii uu soo gaadhay rukuucdii buu ku soo gaadhay se qabla saf buu rukuucay oo bal maalan waan u soo socday rasuulka ilaahay markii taa uuba sheegay bal rasuulkaana weydiiye saa riwaayaadka qaarkood nooguba yimi yidhi keebuu ahaaye ayaa wuxuu yidhi dee isaguna degdegan uu usoo degdegaya bal gaadh bay ahayd fa qaala wuxuu yidhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh zaadaka allaahu xirsan zaadaka allaahu ilaahay ha kuu siyaadiyo waa u duceeye xirsan dadaal khayr aada ku dadaasho waa xirsan cala alkhayr bal taas oo dee isaga wuxuu lahaa bal fadiiladan jamaacada ama tan ragcadan iyo taas baabay ahaydba ilaahay dadaal aada khayrka ku dadaasho allaha kuu siyaadiyee walaa tacud laakiin ha u laabin sa aad samaysay sa aad maanta samaysay dib ha ugu noqon macnaa wax toosan maaha wax habboon maaha ruuxuu kolley wixii dee dhaafayna marka dambuunbuu dhammayn wixii uu gaadhayna waa gaadhay kol hadduu yimina jamaacadiisan soo ogaanay dee xataa haddaanu wax saasaba kaba soo gaadhin oo uu bal maalan laba fadhiista una jamaacadii fadligeedii waa gaadhayaa dee waataynu soo maray in si degan loo socdo oon la degdegin ruuxuna wixii dhaafay marka dambe imaamku ka baxo un uu laba yimaado haddaba ha ku noqonin weeye ilaa maa sanacta wuxuu sameeyeyna maxay ahayd horta sacyi shadiidii waa jiray oo si degan umuu soo socon maxaa kaluu jiray alrukuuc duuna saf sufkii unu soo gaadhin buu rukuucay haddana markii dambe maxaa socday isagoo rukuucsan buu soo socduu safkii sooba galay bal taas kollina waa riwaayaadka kale wixii kuba yimi oo arrintu intaasoo dhan bay ahayd rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu yihi markaa ha kuba noqonin dib ha ugu noqonin bal waa taa uu yidhi imaamyadii baabkeedii inuu inooguba soo ororiyay halkii sufuuftay ahayde bal xadiidkan waxaabayn iyada loo daliishaday kolley ama laba masala dee aduu malaha ugu ahamsan waxyaalihii ay uba daliishadeene midi waxa weeye ruuxu haddii uu isagoo dee safkii gadaashiisii kuba tukado eeg saf baa jira waaba keligii bal maalan oo khalfa saf buu kuba tukaday rasuulka ilaahay intii uu inaguu rukuucay rukuu salaadiisii qeyb ka midna waraa-a saf bay dhacday ama khalfa safe ku celi salaadii muu odhan waa kan yidhi uun dib arrinkaa ha u samaynin iyadoo dee aanay arrimaha kala duwanna wixii isaga kaba dhacay ay ahaydba bal markaa maxaa loo daliishadayba in dee ay ansaxayso ruuxu hadduu waraa saf kuba tukado xadiisyadii kuba yimi ama rasuulka ilaahay yidhi uu nin kuba celiyuu yihi salaadii kuba noqo ama uu yihi laa salaata limunfaridin khalfa safna inay kuba xambaarantay istixbaabe inaanay arrinku waajib ahayn istixbaab kuba xambaarantay waayo waxay leeyihin waa kan abuubakrata bal maalan ayuu arrinkani kaba dhacay markaa qolooyinkaa kale dee waa sidii fadliga badnayd buu kuba hanuunaya isagana arrinkadu yihi dib hagu noqonba waa irshaadun limaa huwa alafdal bal waa sidaa dee imaam shaaficiya aimo kaleba xadiidkan ay u daliishadaan axaadiidta baabkaa ku timi arrinteedu istixbaab in ahayd laakiin imaam axmed oo iyo bal waxa weeye iyo uu kuba tegayo dee inay barhkood itifaaq bay soo naqliyeen ruuxu inuu keligii uu safka gadaashiisa kuba tukadaa inay karaaho tahay waa qolooyinka lee sugaya inay salaadiisu laakiin taa kuba ansaxayso bal barhkood haba idhaaheen qudwadii fadligii jamaacada maba helaye ee laakiin dee ayma kuba tegtay inaanay banaanayn salaaduna aanay kuba ansaxay baa jirta waa axmed iyo isxaaq iyo muxadiiinta shaaficiyada sia ibnu khuseyme iyo ama dadkaa loo nisbeeye shaaficiyada muxadiiintana waa qowlkood marka iyagu kuwa iyagu taas iyagu ku tegayaa sida imaam axmed oo kale iyo qolooyin xadiidkaa si kale iyagu ku jamciyeen oo shaaficiya hadday taa kuba jamciyeen qolooyin iyagu waxay leeyihiin ruuxu iyagoo xadiidka ka dhigaya inuu kaa kala khaas yeelayo ruuxu hadduu isagoon safkii soo gaadhin rukuuco laakiin rukuucda dhexdeedii uu safkii soo gaadho rukuucda dhexdeedii safkii uu soo gaadho waa xaaladan abubakrato oo kale way noqonaysaa ku noqon lama odhanayo laakiin arrintu haddaanay ahayn taas oo bilmatalan duu halkii salaaddii kuba dhammaysto ama aanu saa u soo gaadhin iyada markaa dee salaadiisu ma ansaxayso waatay iyagu wejka kale kuba jamciyaan dadka iyagu xaaramnimada kuba tegaya ee bal masalo horta taas jaanibkaas waa loo daliishaday masalada labaad ee kale imaka jirtaana waxa weeye oo halkan xadiidka loo daliishaday walaa dee ahlucilmiga intooda badanna qowlkoodu uu yahay in ruuxu hadduu soo gaadho imaamkii oo raakica oo uu ku xidho laakiin rukuucdii uu ku gaadho qiraa'adii iyo qiyaamkiiba way dhaafeen labadaasba way dhaafeen rukuucdaas dee waana xadiidkana dhinku saas buu ahaa abuubakrata rasuulka ilaahay rukuuc buu kula soo kulmay ragcaddaasna uu tirsaday rasuulkii ilaahay tii ku celi muu odhan marka waa ina ragcaddaas ruuxu imaamkii ka taxamulayo qiyaamkii iyo qiraa'adii oo ragcaddii ay u tirsanaanayso kollayna taas dee dadkii hore qudamadaha malaa barhkood sida imaam axmed iyo inaan qowlkaa mooye qowl labaadba cid kale kuma tegin baaba isagoo idilaac badan lahaa uu yidhaahaa laakiin khilaaf waa jira oo dee rag matalan xataa ibnu khuseymiya barhkoodna kutuba rag horena way jiraan kuwo dambo iyaguna wax kaba qoray way jiraan bal bukhaari oo kale juskiisana alqira'a khalfa alimaam inuu cid alla ciddii tiri qiraa'ada faatixadu waa waajib si wuxuu kaba soo naqliyay ayaa hadalkiisu yahay inay leeyihin may ee imaamkuma taxamulayee bal dad leh iyaguna kol haddii aanu qiraa'adii faatixadaba gaadhin ragcaddaasi way dhaafaysaa way jiraanoo masaladu waa khilaaf baa jirta masaladu waa khilaafiya cid leh iyagoo eegaya laa salaata ilaa bifaatixati alkitaab taas eegaya imaamkuna si aanu rukuucda iyo sujuuddaba ruuxa uga taxamulayn ayaanu qiyaamadii way jiraan qowlkaasi walow dee malaa waxaan filayaa imaam axmed iyo markuu taa lahaa malaa raggii hore intii kaba horreysay ayaan qowlkaas cid macruufa oo ku tirin aan jireen laakiin dad kala duwan baa jira oo aimadii kaba mida oo iyagu kuba tegaye laakiin xadiidkana jaanibka waa loo daliishaday oo maxaa loogu daliishaday dee rasuulka ilaahay ku celi muu odhan rukuucna uu kusoo gaadhay waana sida dee mucdam ahlilcilm iyaga qowlkoodu yahayo inuu hadduu rukuuc si fiican ugu soo gaadho la rukuuco la rukuuco in ragcaddaasi ay u tirsanaanayso arrinka kale xadiidka iyadana looba daliishaday waxa weeyaan ee daawud inay dee inay markii uu arkay rasuulka ilaahay rukuucsanunbuu waafaqay arrinka uu diidayeyna may hayn taase waa ahayd dee isagoo safkii soo gaadhin inuu rukuucee ruuxu marka uu soo galo imaamkii uu la soo kulmo kolba sida xaalada uu ku sugan yahay inuu ku waafaqo macnaa aanu sugin hadduu imaka ictidaalkii ama sujuuddii sida dadka ay yeelaan ama dad yeelaan ilaa inta uu ama fadhiisanayo ama soo kacayo aanu sugine kolba xaalada uu ku sugan yahay uu ku waafaqo uu ku xidho uu kuba waafaqo taasba weeye walow dee rukuucdii dabadeed hadday tahay ragcaddaasi aanay tirsanayn laakiin dee camalkanuu la yimi kolley ajri unbuu u noqoni inaanu taagni kuba sugin bal taasna waxa weeye kolley halkan sheekhu wuxuu soo dhiganayaa axaadiid bal noocaa kuba timi axaadiidta maqaal ha kuba sugnaadee laakiin waa wax isxoogeynaya uu kaba mid yahay ruuxa aniga ila soo kulma anoo taagan ama rukuucsan ama sujuudsan kolba xaaladan ku sugnay uun haba ahaado taas kolley xadiid tirmidi oo halkan kuba ishaarayaana uu jira uu leeyahy sanadkiisu waa dacfi walow dee saxiixuljaamic uu albaaniye kuba soo arooriyo ee laakiin wuxuu leeyahay xadiid calina waa jiraa xadiid mucaadna waa jiraaye way isxoogeynayaan oo bal macnahaas in ruux markaa uu ruuxu aanu sugin inta imaamku ma fadhiisanayo ama uu istaagayo ee kolba halkii uu la kulmaba uu ku raaco salaaddii kuba xidhano waa dee deesa markaa halka xadiidkana inooguma sugan axaadiidta kalena inoo faa'iideynayso dadka qaarna waa kuwan taagnaada uun dee kolley waa jahli uun taas ay isleeyihiinna kol haddaa ragcaddii se waxay dhaafto in halkaasun mooyaanu meel kale kuba xidhan karayn uu is u haystee laakiin waa jahli un baan leenahaye bal xadiidku jaanibka kalena waa inoo faa'iideynaya baabu itmaam takbiiri fi rukuuci takbiirta taamyeelkeeda la taam yeelo rukuucda marka ay noqoto baabkeediiyo kolley waxaan berayaa min abwaabtan uu inoo bilaabantay waa allahu akbaradan salaada dee bal takbiirta ixraam waynu soo ogaanay ee waa takbiiraadkan kale salaadu ay leedahay bal taas baa iyada halkan noogaa munaas maantana walow malaa iyadoo cahdigii khilaafadii raashidadeeda ay jirto waxyaalo bal maalan ay jireen laakiin maanta alxamdulilah waa arintu dee waxaa waa sidaas rasuulka ilaahay waqtigiisa ay ahayd unbay noo tahay oo ah takbiirta watan aimadu way taab yeelaan dhawaaqoodana rafci kasta iyo khafdi kasta waa la maqlaaye laakiin waqtiyo hore ayaa waxyaalo jireen dad ka yar tegay ama hoos u dhigay baa jirtay tan baanay abwaabtan imaka dhowr baabuu isu xig raacin doonaa marka wuxuu leeyahy waa takbiirtii oo la taab yeelo rukuucdii bal qolooyinkiina ila dabcaa markuu halkaa qabanayay wuxuu sheekhu yidhi ay madduhu bixayu yantahi bitamaamih macnaha taamyeelkan takbiir la taam yeelayaa maxaa macnaheena waxay noogu filayn baabu takbiiri fi rukuuc iyadoo laydhawn allahu akbartii rukuucda marka lasii foorarsanayna allah akbar la intaasaabay nooguma filayn itmaamkani muxuu yahay taamyeelkan marka wuxuu leeyahay laba macnu meesha mid mid waa iyadoo la jiido marka uu ruuxu bilaabo eg allahu akbartii taagnima ku bilaabaya sii socodka dee inuu yar jiido inta uu ka gaadhayo rukuucdii si aan qayb salaadiisa ka midii aanu sii waxba u yeelan oo bixaytu yantay bitamaam markaa dee allahu akbarta ra-deedii inay dhacdo markaa uu rukuucayo bal taas waa mid awilmuraadu maxaa idiin qoran halkaas awilmuraadu dabadeed qolooyinka ilaa dabcaan sheegaya ya itmaam ha oo dabcada dabca salafiyana weeye ajiib itmaam ba idin taalla aniga kitaabkayga waxaa taalla awilmuraadu iyo cadaan arukuuc qalahu lkirmaaniy intaas intaasaa taalla awilmuraadu iyo sadarkii way wax ka maqan yihin oo meeshu way iska caddahay ugu dambayn sadarkii kalena uu iga bilaabmay arukuuc qaalahu lkirmaaniyu laakiin waa sax weeye koladaanay dabcaadkaas taasaa cidda ila mid ay kaba qoran kartahay waxa weeye itmaamu cadad takbiiraati salaat markaas maxay noqon bitakbiiri fi rukuuc oo macnaa takbiiraadkii salaada in lagu buuxiyo lagu taam yeelo takbiirtii rukuucoo lagaba tegin dee takbiirta rukuucdana aan laga tegine markaa ujeedadu takbiirta rukuucdu takbiiraadka salaadae ka mid tahe takbiiraadka tiradoodii lagu taam yeelo takbiirtan marka aniga hadalka kirmaani baa wadale kolley hadalka kirmaani baa wadale xaafid uu soo naqlinayo ee awil muraadu iyo meel cad bay iiga noqotay nuskhadaydae laakiin kol hadday nuskhooyinkii qaar saxayin way fiican tahay oo markaa itmaamkii waa taas ama waxaan ka dhigaynaa in la taam yeelo jiiditaankii bal taasna waan iskaba daynaynaa macnaha hor tamaabo qaadanayno ee waxa weeyaan takbiirtan rukuucduna takbiiraadkii salaaday kaga mid tahe itimaamkeedu in dee waxa weeyaan la dhameeyo laga tegin bal taas waayo meelaha qaarkood bay halkan iyo sadr alislaam ama waqtiyadaa hore ee bal waxa weeyaan cadi weliba waqtigii saxaabadii ay sii joogtay ayaa ama liamrin ma mala taa loo qariyay hoos loo dhigay oo loogaba tegay ama hoos loo dhigayba wuxuu markaa musanifku yihi xadaanaa isxaaq qaalahu bnu cabaasin can nabiyi sala allahu alay waslam macnaha itma takbiirtan inay rukuucdu markaa lasoo foorarsanayo allahu akbar lagu foorarsanayo ibnu cabaas baa yidhi macnaa xadiid inoo soo socda weeye baabkii baabka baab intan cashar ku jirna inoo imanaya wa fiihi waxaa kaloo ku sugan malik bnu lxuwayrith macnaa xadiiduu warinayo malik bnu lxuwayrith oo isaguna mar dambe oo casharka caawa inooguma sugnee laakiin tan abwaabta ku jirno inooguma imanayaayo ay kuma sugnayd dee iyadana intuu rasuulka ilaahay kacay rukuucay markaa uu takbiirtay waqtigaa uu rukuucayay laakiin isaguna kitaabku inooguma imanaya xadaثna isxaaq اwasidiy qal xadaثna isxaaq اlwaasidiy qala xadaثna khaalid can اljurayriyi can abilcalaayi can mudarifin can cimraan bni xusayni qala anahu qaal abulcalaa iyo mudarif waan filaya inaan soo marnay waa laba ninoo walaalo ah yaziid ibnu cabdillahi bnu shakhiir baa ka hore laydhaa ka kalena waa mudarif ibnu cabdillahi bnu shakhiir labadooduba waa laba taabiciyo waaweyn oo hiqaadii ruwaadda iyo taabiciintii waaweyneed kaba mid ah waxaana dhalay saxaabigii jariirka ahaa cabdullahi bnu shakhiir baa dhalay waa laba ninoo walaalo ah ayaa kala warinaya min baabi riwaayat alaqraan kolley mudarif baa hordhintay juraydna waa saciid ibnu iyaaskayna hore soo marray khaalidna waa daxaan marka cimraan ibnu xusein baa wuxuu yihi qaala anahu qaala mudarif baa odhanaya cimraan ibnu xusein isagoo dee bal matalan xaaladiisa sheegaya qaalada waxaan ka dhigaynaa qaala mudarife waa can cimraan annahu sallaa waa tukaday kolle uu la socday isague cimraan baa tukaday maca caliyin cali maciisa radia allahu canhu bilbasrati basuulkula tukaday oo waqtigii waqcadii jamal iyo dagaalkii jamal dabadii ayuu basra isagaa amiirkii muuminiinta ahaaye ayuu ku daba tukaday mudarifna waa joogaa fa qaala wuxuu yidhi markaa markii salaadii laga baxay cimraan baa odhanaya dakaranaa uuna xusuusiyey haada rajulu ninkani salaatan salaad buuna xusuusiyey kunaa aanu ahayn nusaliiha kuwa la tukada maca rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam salaada aan rasuulka ilaahi marka waxaa weeye waqtigaa inaan takbiirta barhkooda sida rukuucdoo kale iyo ama la aamusi jiray ama la siraysan jiray oo lalaba jaarayn weeye iyo takbiiro kale wuxuu leeyahy salaada rasuulka ilaahi aan laba tukanay ayuuna xusuusiyey fadakara wuxuu sheegayna annahu kaana yukabiru kulamaa rafaca wa kulamaa wadaca dee takbiirtin rukuucdina way ku jirta oo cali muxuu samaynayey waana arrintan cimraan sheegayo in anahu kaana cali wuxuu ahaa yukabiru mid allahu akbar yidhaaha kulamaa rafaca markastuu soo tooso wa kulamaa wadacayo markastoo uu foorarsanayo xadaثna cabdالlahi bn yuusufa qaal ahbarana maliku can ibni shihaabin can abi salamata can abi hurayrata anahu abaa hurayra kaana waxaa yusalii bihim waataa madiina lagaba tegi jiray isagaana markaa imaamka waqtigaa noqon jiray markaa uu marwaaniya kagaba tago fayukabiru markaa uu dadka tukiyo fayukabiru allahu akbar buu odhanayay kulamaa khafada markastuu foorarsado wadacadii bedelkeed wey iyo warafaca markastoo uu madaxiisa sarow soo qaadaba fainansarafu markuu salaada ka baxuu dhammaystana qaala wuxuu odhanaya abaa hurayra inii anigu la ashbahukum ka idinku eg baan ahay idinku shabah badan salaatan xag salaadeed birasuulilaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahina idinku shabah badan bal xadiidkan kolley takbiiraadkiibaa inooguma sugan ee labada xadiidba lafdigay ka wada dhexeeya annahu kaana yukabiru kulamaa rafaca wa kulamaa wadac fayukabiru kulamaa khafada wa rafac waxaanay taasi keenaysaa guud ahaanba rafci kasta oo salaada dhexdeeda dhacay ee khafdi kastaoo salaada dhexdeeda dhacayba inay takbiir laba imanayo kolley axaadiid kaleo dhowro dad kale ay warinayeenna cumuumkaasi ku yime laakiin guud ahaanba axaadiidta waxaa laga soo reebayaa biitifaaqi ahlilcilmi ictidaalka dhammaanba axaadiidta cumuumkaasi kuba yimi labadan iyo kuwa laba midkaaba iyada waxaa laga soo reebayaa marka uu ruuxu rukuucda kasoo tooso dee marka allahu akbar lama odhanaye samica allahu liman xamidah ayaa la odhanayo rabbanaa laka alxamdu waana inoo dambaysa laakiin waa inta kale ayay kuba xambaar tahay dee salaadiina tirada takbiiraadkuna way inoo iman doonaan intay noqonayaan bal taasba weye kolley xadiidku macnihiisu waa inoo daahire laakiin maxaa inooguba sugan oo hadalkan uu leeyay uuna xusuusiyey takbiirtii dee imika cali uu ka maqlay uu takbiiranayay in waqtigaa horteed lagaba tegay oo barhkood baa markaa dee cuhmaan baa markii uu weynaaday daciifay sideetan dhaafay isagoo dadkii tukinaya ayaaba bal matalan markaa sawdkiisuu daciifay oo uu takbiirta ka tegaa la yidhaha dee waxaa laga yaabaana ka tegin kale maahay inaan dhawaaqiisii la maqlahayn bal taas riwaayaadka qaarkood baa kuwa yimi mucaawiya kii ugu horreeye ka tegay inuu ahay laakiin dee waxaa laga yaabaa cuhmaan dabadi inay tahay iyo ziyaadiye bal waxay kuwa xambaaran tahay uun ama in ka tag meelaha qaarkood ama hoosu dhig dee barhkood hadday kaba tegeenna kolley sunnihii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ama cuhmaan baa kaba tegay hala yidhaaho ama mucaawiya kaba tegay hala yidhaahee sunnihii rasuulka inoo sugnaa waa in khafdi kasta iyo rafci kasta takbiire ay jirto salaada intiqaalaadka o dhan waxaan ictidaalka ahayn dee waana tan cali bn abi aalibe saa uu samaynayey cimraan ibnu xuseinna dee haddii malaa amiirka kolkol inkaarka noocyadaa laba inkiro waqtiyadaa inay fidna kaba timaadaaba dhici karayso malaa taasa ay salafkuna ama dadkii waqtigaa joogeen aanay umuuraha uba inkirine ee laakiin bal waxaan leenahay markii dambe inay umuurahaasi wada mashruuc yihiin takbiiraadkastay wada jiraan xaaladii way ku wada sugnaatay bal taasi wey gees kalena jumhuurulculamaa waxay ku tagaan takbiirat lixraam mooye inta kale o dhammi sunno inay tahay markaa ruuxu haddii uu kaba tago inay salaadiisa ansaxayso hadduu kaba tago sujuud sahwi inaan laguba yeelanayn allahuma imaam axmed iyabaa wuxuu kuba taga de waxa weeyaan inuu iyo bacd ahlicilmiba de ahla daahirna iyadoo qowlka usuushoodii unbay noqone inay waajib tahay takbiiraadkaasna sababtuna rasuulka ilaahay waa laasimay kama tegin waa kaa laba iman jiray bal markaa taasna way kuba tagaan ayma kooban oo axmed kaba mid yahay ee laakiin waxa weeyaan jumhuurtoodu waa inay sunno tahay axaadiisna way noo soconaysaa waayo axaadiis lamida ayaa inagu soo noqnoqon baabu itmaami takbiiri fi sujuud ay tamaam hadalkii aan nidhi ubaa meesha imanaya takbiirta taamyeelkeeda sujuudda la taam yeelo haddii madi laba yidhaaho dee ula soo fadhiisanaya lasoo foororsanaya bal ilaa inta uu kaba sujuudayo haddii laakiin kale macnaha waa daahirintii iyo muujintii ama takbiir in laba yimaado markaa cinda alkhafd xadaثna abu nucmaan qaala xadaثna xamaad can khaylaan bni jariiri can mudarif bni cabdilaahi halkii walaalkii unbaa ka baxo khaylaan baa bedelkiisii yimi qaala salaytu waan tukaday khalfa caliy bna abi caliyi bni abi aalibin baan ku tukaday radia allahu canhu ana aniga iyo cumraan bnu xusaynin dee dad kalena way la tukanayeen fakaana wuxuu idaa sajada marka uu sujuudo kabara allahu akbar buu odhanayay waidaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa sare usoo qaadna kabara waa takbiiranayay waidaa nahada min aragcateyn markuu atixiyaadka dhexe ka kacana kabara allahu akbar buu odhanayay falamaa qadaa salaata salaadii markii uu dhammaystay cali akhada biyadii gacantayda waxaa qabtay cimraan bnu xusaynin faqaala wuxuu yihi qad dakaranii waa i xusuusiyey hada salaata muxamadi sala allahu calayh wasalam aw qaala wuxuu ihi waa shaki un laqad sallaa bina wuxuuna tukiyey salaata muxamadin ka salaati muxamed salaaddii nebi moxamed tukan jiray sala allahu calayhi wasalam ayuuna tukiyey xadaثna cmr bn cawn qaala xadaثna hushaymu can abi bishri wa jacfar bn abi waxshiya can cikrimata qaala ra-aytu waxaan arkay rajula nin baan arkay cikrima leh waa ninkaa taabiciga ah ibnu cabaas mawlihiisa ahaa nin baan arkay cinda almaqaami maqaamu ibraahim agtiisa ku suganoo yukabiru takbiiranaya fii kulli khafdin wa rafcin markaa arink malaa qariib u haeg dadku takbiir la maqlo lama iman jirin baan filay dadkaa dee uu ogaa markaa markastuu foorarsado ama uu sare u tooso allahu akbar buu odhanay de waxaan ictidaalka hayn waidaa qaama marka uu kacayo waidaa wadaca markaa uu dhigo madaxiisaba fa akhbartu bna cabaasin ina cabaas baan u waramay radia allahu canhu waanu la yaabanaa bal dee waxay noo dambaysan yihi oday doqonaan arkayoo waxaan samaynayo salaadii isagu tan baan u arkay shay qariiba iyo shay aan toosnayn inuu yahayoo ruuxani ama jaahiliya ama ruuxa xamaqayasoo kaba cabiray qaala markaa ibnu cabaas isagoo fahamkiisaa ku inkiraya wuxuu yihi awalaysa tilka taa aad sheegaysaa miyaanay ahayn salaat nabiyi sala allahu calayh wasalam salaadii rasuulkii ilaahay laa uma lak hooyo kumay sugnaa ma hooyadaa waaye wayaan taas baa laa uma lak da waana kelimo un ay hadalkooda ku adkeyn jireene bal waxa weeye miyaanay hooyada ayn waxa weeye salaadii rasuulka ilaahay aan ahayn istifaamtu inkaar inkaarkiisi buu inkirayaa arrinkani waaba salaadii rasuulka ilaahay buu ihi laa uma lakana wuxuu leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala caraba cinda zajr iyo markay wax sajrinayeen bay taa odhan jireen dee sakiradka umukana way noo dambaysa isagaaba yidhi waaba iyadna la midu macnaa waaba isagoo ku habaari ama isaga marka laidhaa sakiradka umuka inay hooyadii isaga weydo kaba gooblanto haddii la idhaha la umalakana in isagu hooyadii waayo hooyada waaba ay noqoto laakiin hadalkaa way idlaaqi jireena xaqiiqada umay jeedin dee cikrimna hadalkan wuxuu kuba mutaya inkaarkan ninkan buu jahli iyo ama doqonnimo uu nisbeeyey de arrintuna waa sunii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ninkana waan magacaabi doonaa ku sheegayay baabu takbiiri idaa qaam min asujuud intiibu udhiganaya un axaadiidii baa inoo soo noqonaysa waa takbiirtii allahu akbar la odhanayay marka sujuudda laga soo kaco iyadna waa meel takbiireed xadaثna musa bnu ismaaciil qaal ahbaranaa hamaamu can qataadata can cikrimata qaala anahu qaal sallaytu waxaan tukaday khalfa shaykhi nin odaya gadaashii bimakata abu hurayru ahaaba fakabara intayni wacishriina takbiirata labiyo labaatan goor buu allahu akbar yidhi waa salaad duhur bay ahayd waa salaad afar ragcadooda salaada afarta ragcadoodna waa intaa takbiiraadkeedi oo dee ragcad kastaba shan takbiira ku sugan takbiirtii takbiiratulixraam baa iyaduna markaa iyaduna halkan kusoo biiraysa iyo marka atixiyaadka laga dhexe laga kacayo takbiirteedii markaa salaada afarta ragcadood iyo labiyo labaatan takbiirood bay leedahay taa iyadu saddexda ragcadood iyo toddobiyo toban bay yeelanaysaa ragcad kastaa waa shan dee tii iyadu laba ragcadoodna koob iyo toban takbiiray yeelanaysaa waayo takbiiratulixraamna iyadu mid damboo laga kacayo ma laha labiyo labaatanku waa salaadii afarta ahayd waa intay tiradoodu tahay oo shanna ragcad leedahay iyo takbiiradii ixraamka iyo takbiiradii atixiyaadka laga kaba kacayay tii buu ihi labiyo labaatan goor buu allah akbar yidhi markaa dadku yaqaanay ama malaa meesha dadka ku tukin jiray dee lama iman jirin taas faqultu libni cabaasin waxaan ku ihi inahu axmaq waa ruuxu doqoda waa ruux jaahila ruuxa waxaan samaynaya faqaala wuxu uhi sakiradka umuk hooyada kaa goblantee sunatu abilqaasimi tilka sunatu abilqaasimi sala allahu calayhi wasalam waa rasuulka ilaahay sunnihiisii wa qaala muusa wuxuu uhi waa muusihii uun bukhaari kaba warinayay xadaanaa abanu xadaanaa qataadatu qaala xadaanaa cikrimatu waa xadiidkii hore uunoo sanad labaad uu usoo naqliyey sanadkan labaadna waaba tacliiq ahaan buu ugu soo naqliyay walow sheekhiisii yahay labadaba uu ka maqlay hamaam iyo abaan wuxuu leeyahay bukhaari wuxuu ukala du u kala saaray hamaamna waa shardigiisa abaan ibnu yaziid alcadaar walow nin hiqa uu yahay shawaahidu kaba wariya axaadiida usuusha abaanu bukhaari kaba warin arrin kalena way jirtaayo akhbaranaa hamaamun can qataadata can ikrimata halkaa cancan baa inooguma sugnayd tani waxay inoo faa'iideynaysaa tasriixi samaaca xadaanaa qataadatu qaala xadaanaa cikrimatu xadaanaa yaxya bnu bukayrin qaala xadaanaa laythu can cuqayrin can ibni shihaabin qaala ahbaranii abu bakr bn cabdiraxmaan ibn alxaaris anahu samica abaa hurayratu maqla yaquulu xaaluu ku qowlayo kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu aha idaa qaama ila salaati yukabiru axaadiidtii hore waxaynu soo marnay khafdi iyo rafci kastaba rasuulka ilaahi wuu takbiiranayay kan inoogu dambeeyeyna labiiy labaatan takbiirood dee tan uu yihi sunnahii abulqaasim hadda waana halkii uu inalahaa fiihi ibnu cabaasin ibnu cabaas baa kuba sugan oo ama xadiidka kan buu sheegayay marka hore aynu baabka kusoo aragnay hore madaxiisii imika laakiin xadiidkan abu hureyre maxaa inoogu imaanayaa mid mid oo waa tafsiil axaadiidii ijma amoo dee ahayd iyadu duuduubnayd ayaa kani tafsiilkeeda iyo takbiiraadkii haddaba wuxuu yihi abu hureyre kaana rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam idaa qaama ila salaati yukabiru xiina yaquumu waa marka uu istaago waa takbiiradii xiraamka dee taagni baana ruuxii aan macduur ahayn uu ku galaa uma yukabiru xiina yarkacu marka uu rukuucayo allahu akbar odhanaya uma yaquulu samica allahu liman xamida waa halkan lahayn waa laga soo reebaya axaadiidta cumuumkuu ku wada yimi guud ahaanbe liman xamidahu xiina yarfacu sulbahu min arakca marka uu rukuucda kasoo toosayo eeg waa markuu soo toosayo un ayuu samica allahu liman xamida odhanaya waa intiqaalka iyo toositaanka dikrigiisii uma yaquulu wahuwa qaymun markuu hagaagiisu taagana muxuu odhanaya rabbanaa laka alxamdu qaala cabdullaahi bnu saalixin can ilayth xadiidka yaxya bnu bukayr oo dee yaxya bn cabdillahi bnu bukayr oo raggii dee usuusha uu wax kagaba warinaya layth kaba warinayay ninkii kaatibkii layth weeye ninkani cabdullahi bnu saalixna xadiidka waa layth waa ka wariyey bukhaari mutaabacaad iyo mucalaqaad iyo waxyaalahaasuu dariiqiisa kaga wariya xagga dee waa nin kolley xifdigiisana wax lagaba sheegay laakiin bal markaa aan usuusha aanu kaba warin wuxuu yihi isagu muxuu yihi halkaa laka alxamdu aan soo aragnay isagu wow buu siyaadiyey walaka alxamdu laakiin ictidaalka iyo dikrigiisu waa inoo dambeeyaaye macnaha umuurahan waa wow baa la dheeriyey rabbanaa walaka alxamdu uma yukabiru xiina yahwi markuu sii dhaadhacayuu hoobanayo waa sujuudi ayuu allahu akbar odhanayay uma yukabiru xiina yarfacu raasahu allahu akbar buu odhanaya markuu madaxiisa sujuudda kasoo toosayo uma yukabiru xiina yasudu waa sujuudii labaad uma yukabiru xiina yarfacu raasahu uma yafcalu dalika fi salaati kulliha salaadiisa intaas waa takbiiraadkii waa lix takbiiro takbiiradii ixraamka kuba jirta haddana dee takbiirada ixraamku ma soo noqonaysa intii kale xataa yaqdiya ilaahu salaadiisa dhammaysta sidaasuu samaynayay wayukabiru waa takbiirtii labiiy labaatanka ku noqonaysa salaada afarta xiina yaquumu marka uu kacayo minasintayne labada ragcadood atixiyaadkeeda bacdaljuluusi fadhigii iyo atixiyaadkii dabadeed ayuu allahu akbar odhanayay bal markaa takbiiraadkii salaadu taasba weeye dee iminkana haddii waqtigaa hore ay wax jireen markii dambe umuuriistii bay kuma sugnaadeen oo dee takbiirtii waa ka aimadu laba jahrayaan waana la wada taam yeela wallahu subxaana wa tacala aclaa aclam